جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka rabiicu thaani sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeena duhurnimo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wilaayada bakool ayaa howlgal caafimaad oo isugu jira baaritaan iyo daawaqiiban u sameeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas sarkaal ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa bannaanka keenay dhiigbaxa dhaqaale iyo midka ciidan ee ku socda askarta kenya ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey xoolodhaqatada ku nool deegaan hoos yimaadaha degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan garguurte ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya dowladaha maraykanka iyo midowda yurub xilli uu waajahayo culeysyo siyaasadeed maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah dad shacab ah ugu dilay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo iminkani isagii oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaantaha ee degmada buulamareer oo ka mid ah deegaanada cadowga allah dullaanka kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan geesiyada towxiidka ee ka jihada wilaayada shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe si kordhiyey howlgallada ka dhanka kufaarta iyo murtadiinta dullaanka ku jooga deegaano ka tirsan wilaayadahaas wilaayada bakool ayaa howlgal caafimaad oo isugu jira baaritaan iyo daawo qiiban u sameeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayadahaas cabdulqaadir maxamed rabaani ayaa warbixintaas inoo sii ambaqaadaya dad boqolaal ah oo ku nool deegaanka dudumaale oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka faa-iideystay dawaqeybin uu u sameeyey maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dhaqaatiirta caafimaadka ee ka socota maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa adeegan caafimadeed waxay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada xudur oo ay ka mid tahay deegaankan dudumaale iyadoona bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka ay tallaabadani si weyn usoo dhoweeyeen qaar ka mid a bulshadii ka faa-iideystay daawooyinkan islamarkaana la siiyey oo la hadlay warbaahinta al andalus ayaa ka warbixiyey waxyaabaha dhaqaatiirta ay kala kulmeen magaca imeyba lare cali macalin abshir yaa lare oo deegaanka ka nool dudumaal rabo magaaje gobolka bokool wilaayada degmada xudur insha allahu tacaala mayba mahad eliyaan ba ilaahay subxaana wa tacaala kadibna mayba mahad eliyaan wilaayadii oo ninshaantii daawida oo lacag laanta oo fayl maasha allah lankasta udurkiisa haay sheegdhadi waana daawiilisay mayla raayis alxamdulilah ilaahay mahan sugnaati kabacdi mayla raayis wilaayada iyo ang mahadiyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ku abaalmariya ajarshoon ilaahay mahugadiyo lan insha allahu tacaala ay sulaymaan salaad ibraahim lare deegaanka dhaladii dudumay lare maanta liliisayaan daawo oo ana daawo oo daawada ah oo dhunka ku dhuuriyaasadaareer dhunka oo mujaahidiinta saa mujaahidiinta nabiga salaameysa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa muddooyinkan dawaqaybin waxa uu ka waday deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee bakool iyadoo tallaabadaas ay si weyn ugu riyaaqeen bulshada ku dhaqan wilaayada mahadsanid rabbaani sarkaal ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa bannaanka keenay dhiigbaxa dhaqaale iyo midka ciidan ee ku socda askarta kenya ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya abuu xasaan ayaa warbixinta warkaas inoo faahfaahinaya taliyihii hore ee ciidanka difaaca kenya gaalka lagu magacaabo robert kibochi ayaa tilmaamay in khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee ay la kulmayaan askarta kenya ay sabab u tahay sirdoon xumo haysata militariga kenya robert ayaa sidoo kale sheegay in muddo toban sano ah aysan ciidamada kenya wax cashira ka baran in weerarada waaweyn iyo kamaa-inta lagu xasuuqaya askartooda ee kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale carabka ku dhuftay taliyii hore ee ciidanka difaaca kenya in askarta k d f iyo saraakiisha boolisku ay qaataan tababar heer sare ah oo ay kaga hortagayaan cadowgooda ay la dagaalamayaan haddana sirdoon xumo ka dhex jirta iyaga iyo dowladda dabadhilif kuwa awgeed ay ku dhacayaan dabinno waaweyn oo ay u qoteen saraakiisha mujaahidiinta gaalkan ayaa sidoo kale walaac daran ka muujiyay dhiigbaxa ballaaran ee askarta kenya ku socdo tan iyo markii duulaanka ay ku soo qaadeen dalkan muslimka ee soomaaliya isagoo xitaa qayladhaan u diray sirdoonka kooxda ridada soomaaliya oo uu ku eedeeyay inay ka gaabiyeen wada shaqayntii kala dhexaysay askarta kenya sidaasina loo laayay ciidankooda waa sida uu hadalka u dhigay warbixinta oo sii socoto ayaa lagu soo hadal qaaday in dowladda kenya aysan weli iloobin weeraradii lagu xasuuqay askartooda saldhigga ku lahaa degmada ceelcadde ee gobolka gado toddoba sano ka hor sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in weli dowladda kenya aysan helin tiro rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo taasoo sheegaysa inta uu la egyahay khasaaraha nafeed ee askarta kenya kasoo gaaray weerarkii aroornimo ee ka dhacay degmada ceelcadde maadaama mar weliba la helayay askar hor leh oo bakhtigoodu uu biliqsan yahay hawdka muddooyinkii dambe dowladda kenya ayaa qaati ka taagan dharbaaxooyin adag oo kaga imaanaya dhanka ciidamada mujaahidiinta iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kordhisay weerarada ay ku naafeynaysa cadowga allaah ee duulaanka shareeca la diriirnimo iyo midka dhaqaale kusoo qaaday geyiga soomaaliyeed mahadsanid abuu xasaan maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ayaa dowladiina u soo gebagabeeyey xoolodhaqatada ku nool deegaan hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintaas inoo eegaya dowladan diiniga oo socotay muddo labiiyo toban maalin ah waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya lixdan ruux oo rag iyo dumar ka kooban oo xoololey ah kuwaas oo ka kala yimid min cali khayre miraayo ilaa iyo baraagaha cinle oo ahayd barta kulanka dhammaantoodna hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud shicaarka dowladda waxa uu ahaa kun caaliman ow mutacaliman halka magaceedana uu ahaa dowratu tawxiid maadaama inta badan duruusta dowladda lagu bixinayay ay u badnayd tawxiidka munaasabadda afmeerka dowladda oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere culmaa-udiinka deegaanka iyo waxgarad kale ayaa ugu horeyn waxaa dadkii dowladaasi loo soo gebagabeeyey kelimad dardaaran ah u jeediyey sheekh tahliil cali shire oo culimmada deegaanka ka mid ah waxuuna dadka ku booriyey in barashada diinta aan marti laga noqon oo juhdi ballaaran lagu baxsho khayrka haddii la bilaabo lagama haro isagaa lagu faa'iidayaa isagaa lagu liibaanayaa isagaa maaragtay adduun iyo aakhiraba lagu gaarayaa wanaag ee jahliga waa lagu khasaara adduunyadana khasaaruu leeyahay aakhirana khasaaruu leeyahay wax ilaahay laga magangala weye subxaana wa tacaala jahligu marka cilmigu nuur weeye jahliguna mugdi weeye iyo waddada maaragtay qaadista leh alwalaa walbaraac aan garanno cidda laga beri noqonayo iyo cidda walaha la saaranayo maarata laga weli yeelanayo ilaa aan kala baranno aan wax walba fahanno inaanna ka daba harin intaa kadib mid ka mid ah macallimiintii dowladda bixinaysay ayaa goobta ku faahfaahiyey duruustii lagu bartay dowladda labiiyo tobankii maalmood oo ay socotay iyo sida dadku ay ugu baahnaayeen dowladaasi waxa lagu qaatay waxay u badnaayeen magaceeday u badnaayeen tawxiidkay u badnaayeen waxyaabaa lagu qaatay dowladda aan ku qaadanay intii noo socotay ilaahay subxaana wa tacaala noogu waafajiyey waxaa ka mid ahay maraatibuddiin aan ku qaadanay dowladan si fiicana walaal uga faa'iidaysteen shuruudu tawxiid aan ku qaadannay nawaaqidul islaam aan ku qaadannay waxaan ku qaadannay anwaacu tawxiid wa anwaacu shirki wa anwaacu nifaaq intaas waxaa noo barbar socday aan ku qaadanay dowladan tasxiixu salaad sida faatixada in la saxo ataxiyaadka layska saxo shuruudda salaada la barto arkaanteedii la barto mubdilaadkeedana la barto ugu dambeyn qaar ka mid ah raggii dowladda ka faa'iidaystay ayaa halkaasi ka sheegay waxyaabihii ay barteen iyagoo weliba codsaday in marar badan loo qabto dowlooyin caynkan oo kale ah culummada waxaan leenahay yaan igula dayn waxgaayeelaan leenahay dhallinyaraan caruurahaan leenahay waxgarado aan leenahay dad maaragtay diyaar u nahaanahay inaan baranno towxiidka inaan baranno oo waxyaabaha usuuludiinka ah aan baranno alwalaa walbalaa sida culummadu u sheegtay inaan baranno waxyaabihii meeshaan aan ku qaadanay oo diiniga ahay oo kelimatu tawxiid ku saabsanay wax hadda aan soo koobi karno anugu ma ahan laakiin waxyaabaha hadda aan xusuusanahay oo iigu weynay waxay ahaayeen nawaaqitul islaam islaamnimada wax buriya wax ay ahaayeen islaamnimada waxyaabaha buriya oo aan soo qaadanna waxaa ka mid ah ashirku fii cibaadatiillaahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa oo cid kale lala wadaajiyo oo lagu gaaloobo dad badan oo ka jaahilahayna waynugu jiraan arrintaas ilaahi subxaana wataala ayaan uga mahadinaynaa man lam yukafirlmushrikiina ow shaka fii kufrin ow saxaha madhabahum kafara man ictaqada ana hayra hadyi nabiyi sala allahu calayhi wasalam ow an xukma hayrihi axsana min xukmihi maraatibu diin alislaam waliimaan walixsaan arkaamu lislaam kamsa ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamada rasuulullah waiqaamu salaati waitaau sakaati wasawmu ramadaan
mahadsanid abusheyba madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan garguurte ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya dowladaha maraykanka iyo midowda yurub xilli uu waajahayo culeysyo siyaasadeed waa kan abu ayman oo warbixintan inooga diyaariyey saddex iyo toban maalin oo sidhuu maalaysi ah uu ku joogay imaaraadka carabta madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte ayaa safar ugu ambabaxay dalka sacuudiga isagoo intaas kadib dib ugu soo laaban doono magaalada muqdisho xilli uu la kulmayo culaysyo siyaasadeed markii ugu horreysay ayay madaxtooyada kooxda riddada xaqiijisay in xasan sheekh maxamuud uu qalin ku galay dalka imaaraadka carabta dibna ugu soo laabanayo xafiiskiisa balse soo laabashada gurguurta ee villa soomaaliya ayaa markan ka duwan sidii hore oo waxaa dusha u saaran culaysyo waaweyn madaxweynaha kooxda riddada ayaa cadaadis xooggan kala kulmaya dowladaha reer galbeedka ugu horey oo maraykanka iyo sidoo kale dowladda riddada imaaraadka carabta sababa ku aadan taageero uu ra-iisul wasaarihiisa murtad xamse cabdi barre uu u muujiyey kooxaha muqaawamada filistiin weerarna uu ugu qaaday dowladaha reer galbeedka maraykanka iyo reer yurub oo ah cidda tabantaabisa iskuna haysa kooxda riddada ayaa aad uga carootay tallaabadan murtad xasan guurguurte ayaana waxaa toddobaadkan xafiiskiisa ku soo dhacayay hadallo canaan iyo hanjabaad ah oo ka imaanaya reer galbeedka xasan sheekh intii uu imaaraadka ku sugnaa xukuumadda abudubay oo ah xaliifka yuhuudda ugu muhiimsan bariga dhexe ayaa u sheegtay inaan wax la aqbali karin ay tahay in murtad xamse cabdi barre uu ku dhiirado hadalkaasi iyagana ay sidaas taageero ku siiyaan dowladdooda waxay si cad ugu sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in si dhaqsi ah uu xilka uga qaado xasan gurguurta ayaa isagana laftiisa la sheegay inuu ka carooday hadalka xamse cabdi barre oo uu sheegay inuusan keligiis iska odhan oo ay qorshaha la og yihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumaddiisa dhinaca dowladaha reer galbeedka iyagana waxay kooxda riddada hordhigeen laba qodob kuwaasoo lagu tilmaamay inay yihiin laba daran mid dooro kow inay kooxda riddada soo saarto warqad ay ku sheegayso in hadalka ka soo yaray xamse cabdi barre uu yahay mid shakhsi ah uusan ka tarjumaynin aragtidooda hadalkaasoo ay soo saarayso wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada warbaahintana laga sii daynayo qodobka labaad ayaa ah in xilka laga qaado murtad xamse cabdi barre iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan xukuumaddiisa soo laabashadiisa kadib ayay xasan gurguurta horyaalaan khiyaaraadkan oo ay dowladaha maraykanka imaaraadka iyo midowda yurub ay ka doonayaan inuu dhaqangeliyo marka laga soo tago cadaadiska kooxda riddada kaga imaanaya dibadda sababa ku aadan arrinkaasi waxaa dhanka kala jira inay ku kala qaybsameen madaxda murtadiinta shakhsiyaad aad ugu dhow gurguurta ayaana la soo werinayaa in saacadaha soo socda ay qorsheynayaan in muqdisho ay ka dhigaan banaanbaxay ku taageerayaan hadalka xamse arrintaasoo lagu tilmaamay dhabarjebin siyaasadeed oo ku socota xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada ka soo laabashadiisa sacuudiga kadib ayaa la sheegayaa inay horyaalaan arrimo kale oo waaweyn dowladda xasan gurguurte ayaana toddobaadka soo socda geli doonto azamo siyaasadeed oo xooggan iyadoo sidoo kale uu furmi doono kulanka xildhibaanada riddada oo iyagana qorsheenaya inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah xasan gurguurte iyo xukuumaddiisa mahadsanid abu ayman maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah dad shacab ah ugu kala dilay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya casaam carafaad askari ka tirsan murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay qoob shacaba ku dilay magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaara uga dhacay agagaarka iskoyska shabeelle askariga murtadka ayaa la sheegay in qofka shacabka uu ku dilay lacag gaaraysa nus doolar qaar ka mid a dadkii goobjooga ka ahaa ayaa ka warbixiyey dhacdadan aniga indhahayga waxay qabteen ninkii xabadda lagu dhuftay maskaxdiisa dhan oo daadsay ilaa dhulka ku daadata markaa arkana waa isku naxay arday oo ah jaamacadu dhiganaya wiil kale sugaaya asgarigaa marka xoodhaa nusdaar isi kana xoodhaa nusdaar mahay isug sidii oo xabadda ugu dhufta uuna carar dhanka kale askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada baydhabo dilkan ayaa waxa uu si gaara oga dhacay isgoyska guulitooday ee magaalada baydhabo waxuuna yimid kadib markii muran uu soo kala dhexgalay askariga murtadka ee dilka geystay iyo qofka shacabka askariga murtadka ayaa doonayay inuu xoog ku raaco mooto uu watay qofkaasi maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waayahan dambe sii kordhiyay dilalka u geysanayeen dadka shacabka ee ku nool magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale ee cadowga uu ku sugan yahay mahadsanid cazaam guud ahaan dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu